hindis sharciyeedka maalgashiga shisheeye ee galmudug ayaa golaha wakiilada usoo gudbisay wasaaradda qorsheynta ayaa guddiga maaliyadda ganacsiga iyo warshadaha waxaa ay golaha usoo jeediyeen qodobo ay u arkeen inay tahay in lagu daro iyo sidoo kale kuwa ay u arkeen in laga bedelo hindis sharciyeedkan oo ay wasaaraddu qorsheynta usoo gudbisay golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug
shirkad hore u jirtay ama hirgelinteedu socoto haddii uu xafiiska u arko in ay shuruudihii maalgashiga ay buuxiyeen qodobkaas waxaan samaynay xarafka ta guud ahaanba waxaan ka dhignay meesha waan ka saarna waxaan ka dhignay waxaan u bedelnay numbaraan u bedelnay maadaama waxyaabay arjiga ka hadlaayay uu ka baxsan yahay marka waxaan siinay numbar baan siinay waxaana ka bedelnay sidaan usii dhignay isagana waxaa la diiwaan gelin karaa shirkad cusub iyo shirkad horay u jirtay ama hirgelinteedu ay socoto haddii uu xafiisku arko inay buuxisay shuruudihii diiwaangelinta qodobka toddobiyo tobnaad qodobka toddobiyo tobnaad isagana waa canshuur fududayn qodobkan shirkadda waxaa loo fududayn karaa canshuur haddii canshuurta haddii loo arko in danta dowlad goboleedka galmudug ku jirto waxaana qiimaynteeda leh xafiiska maalgashiga ee wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha iyo wasaaradda maaliyadda sidaas u dhignaa qodobkaasi waxaan u bedelnay qaabkan xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorshaynta waxa uu qiimayn iyo soo jeedin u samayn karaa in shirkadda maalgashiga samaynaysa canshuur fudeen loo sameeyo haddii loo arko in danta dowlad goboleedka galmudug ku jirto waxaana canshuur fududaynta samayn kara wasaaradda maaliyadda shirkadaha dhoofiyaan ama soo dejiya waxyaabaha faa'iidada u leh dowlad goboleedka galmudug waxaa loo samayn karaa canshuur dhaaf haddii xafiiska dhiirigelinta iyo maalgashiga ee wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo wasaaradda maaliyadda u arkaan in ay danta dowlad goboleedka galmudug ku jirto sidaas u qornaa markiisii hore ee qodobkaasi waxaan u dhigna qaabkan xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorshaynta waxa uu soo jeedin karaa canshuur dhaaf loo samaynayo shirkadaha maalgashiga shirkadaha maalgashanaya ama dhoofinaya waxyaabaha ay danta ugu jirto dadka iyo dowladda galmudug waxaana dhaafi kara canshuurta wasaaradda maaliyadda hindi sharciyeedkan adiya haddii ay ansixiyaan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo galmuduga ay heleto sharci maalgashiga shisheeyaha taas oo fursad weyn u abuureysa in deegaanada galmudug maalgashiyo waaweyn lagu sameeyo